bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal maanta darsigeennu wuxuu ku saabsan yahay daacadnimada ama laabsamida iyo guud ahaan wanaagga faliddiisa sida aada og tihiinba diinteennu waxay ina faraysaa wanaag ama ha ahaado wax la falo ama ha ahaado wax la yidhaahdo ee waxaa had iyo jeer la iskaga baahan yahay in wanaag la sameeyo aayad ku soo aroortay suuradda albaqara aayadda siddeetan iyo saddexaad ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi kor ahaaye waquuluu linnaasi xusnaa wa aqiimu asalaata wa aatu azakaata dadka wax wanaagsan ku dhaha dabadeedna salaada ooga oo sakada bixiya marka halkaa waxaad arkaysaa in salaada oogiddeeda iyo sakada bixinteeda laga hormariyey wanaagga dhihiddiisa marka hore wanaag dhaha kadibna salaada ooga oo sakada bixiya aayad kalena ilaahay wuxuu dadka ku dhiirigeliyey in ay wanaagga sameeyaan suuradda al ancaam aayadda boqol iyo lixdanaad ilaahay kor ahaaye wuxuu ku yidhi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha qofkii wanaag sameeya wuxuu leeyahay toban jibaarkiis wanaaggaas halkaa marka dadkii waxaa lagu dhiirigeliyey inay wanaag sameeyaan maxaa yeelay wanaagga samayntiisu waxay daliil u tahay laabsamida iyo akhlaaq wanaagga haddaanu qofku marka horeba wanaag samaynaynin laga fili maayo inuu cibaado suuban la yimaado aayad kalena waxay ina baraysaa wanaagga samayntiisu shuruudaha ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala kor ahaayee suuradda albayina aayadda shanaad wuxuu ku yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa wayuqiimu asalaata wayu'tu azakaata wadalika diinu lqayima lama farin dadkii wax kale inay ilaahay caabudaan mooye wax kale lama farin ayaga oo u keli yeelaya cibaadada ilaahay u keli yeelaya oo aan cid kale la wadaajinin isla markaana toosan dabadeedna ay salaada oogaan oo sakada bixiyaan sidaa ayaana ah diintii toosneed marka wanaagga samayntiisu wuxuu ka bilowdaa ilaahay caabudidiisa ilaahay cibaadadiisuna waa inay ahaato mid laabsami iyo niyad khaalis ah ku dhisan oo aan cid kale cibaadada lala wadaajin marka sidaa ayaana toosni toosnaantu ku imaanaysaa dabadeed ayaa markaa salaada la oogayaa oo sekada la la bixinaya diinta toosanina waa sidaa aayad kalena ilaahay wuxuu inagu barayaa sida waxyaabaha aan falayno ee eebba u gaaraan suuradda alxaj aayadda soddon iyo toddobaad ilaahay wuxuu ku yidhi kor ahaaye lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu ataqwaa minkum kadalika sakharahaa lakum litukabbiru allaha calaa maa hadaakum wabashir almuxsiniin ilaahay kor ahaaye waxyaabaha aada bixinaysaan ee xoolaha ah ee aada gowracaysaan hilibkooda iyo dhiiggoodu gaari maayaan ee waxaa gaaraya alla ka cabsigiinna sidaa ayuuna eebe idinkugu sakhiray oo idinkugu carbiyey xoolahaa si aada ugu weynaysaan ilaahay hanuunkaas uu idin hanuunshay una bishaaree nebi maxamedow u bishaaree kuwa wanaagga fala marka kuwa wanaagga fala in loo bishaareeyo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la faray waxaana loo sheegay dadka in waxyaabaha ay samaynayaan ee wanaagga ah ee sadaqada ama ah ama xoolaha ay gowracayaan ah aanay hilibkooda iyo dhiiggoodu ilaahay gaarayn ee waxaa ilaahay gaarahayaa ay yihiin alla ka cabsiga aayad kalena waxay ina baraysaa in waxyaabaha la bixinayo ama aan samaynayno ama aan dhexayno ha ahaadeen kuwa aan muujinno ama ha ahaadeen kuwa aan qarinne uu ilaahay og yahay suuradda alcimraan aayadda sagaal iyo labaatanaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah wayaclamu maa fi alsamaawaati wamaa fi alardi wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay waxaa laabtiinna ku jira ama qariya ama soo bandhigee uu og yahay wuxuuna og yahay waxyaabaha samaawaadka ku jira ayuu og yahay iyo waxyaabaha dhulka ku jira ilaahayna wax walba wuu awoodaa marka halkaa waxaa kuu cad in ay lagama maarmaan tahay in niyad sami lala yimaado maxaa yeelay ilaahay wuu og yahay waxa aan samaynayno ama aan qarinno ama aan soo bandhigne mar walba wuu og yahay wax asiga ka qarsooni ma jiraan waxaa nala faray in aan wanaag samayno wanaag wuxuu ka bilowdaa cibaadada ilaahay oo toosan oo khaalis ah oo aan ilaahay cid kale loo shariig yeelin taas weeyana diinta toosan ee la sheegay sida hore noo soo martaba xadiis laga soo wariyey nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam oo uu soo wariyey imaam cumar ayaa isiguna arrinkaas si wanaagsan usii faahfaahinaya cumar ibnu alkhadaab ilaahay ka raali noqdee wuxuu yidhi waxaan maqlay nebigii ilaahay oo leh innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه qofkii u soo haajiray ilaahay iyo nebigiisa dartiis hijradiisu waxay ahaanaysaa ilaahay iyo nebigiisa dartiis qofkii u soo haajiray adduun uu haleelo dartiis ama haweeney uu guursado darteed hijradiisu waxay ahaanaysaa wixii uu u soo haajiray xadiiskaa qiimaha badan ayaa wuxuu inoo faahfaahinayaa inay lagama maarmaan tahay in qofku uu marka hore balla yimaado niyadsan inta aanu waxa uu falayo ku dhaqaaqin wax kasta oo uu falana ay noqonayaan wax sidii niyaddiisu ay ahayday oo kale noqda natiijaduna niyaddaa uu qofku la yimid markii hore intuuna camalka falin ayay ku salaysnaan doontaa culimmaduna waxay dhaheen falka la samaynayo marka hore waa inuu fal wanaagsan ahaado haddii niyaddu san tahay laakiin falkii uu fal xun noqdo waxba kuugu anfici maayo sheegashada aada markaas sheegato aniga niyadaydaa wanaagsaneed waxba kuugu anfici mayso marka falku waa inuu wanaagsanaado maantana walaalayaal darsigeenni halkaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu